ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin weliba marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa lixda bisha ramadaan sannadka hijriyada qodobada maanta oo khamiis ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah dad ku dhaawacmay duqayn ka dhacday waddanka kuuriyada koonfureed xukuumadda cusub ee suuriya oo magaalo ka tirsan waddankaasi kula dagaalamaysa kooxo ka mid ah nidaamkii nusayriyada ee laga adkaaday imaarada islaamiga ah ee afghanistaan oo lacagla'aan ka dhigtay korontada ku jirta masaajidda dalkaasi iyo xarumaha ay ku shaqayso dowladda ruushka oo sagaal iyo toban sanno oo xarig ah ku xukumay nin ka soo jeeday ingiriiska kadib markii lagu helay falal ka dhan ah dowladdaasi maleeshiyaadka aresef oo duqayn la beegsaday xarunta tamarta umudabaakir oo korontada siin jirtay dhowr gobol oo ka mid ah waddanka suudaan warbixin ku saabsan hoos u dhacaad weyn oo ku yimid dhaqaalaha yuhuudda haddaba maxaa sabab u ah sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xalqada shanaad ee taxanaha guulsidayaashii islaamka ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aynu ku horayno qodobka koowaad ee barnaamijka waxaa ugu horreeya xubinta qalinka saxaafadda oo aad ku dhegaysataan wararkii ugu dambeeyey ee ay qortay saxaafadda caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya wariyaheyna farxaan cali ruushka ayaa sagaal iyo toban sanno oo xarig ah ku xukumay nin ka soo jeeda ingiriiska kadib markii lagu helay falal ka dhan ah dalkaas maxkamad militari oo ruushku leeyahay ayaa ku xukuntay nin british ah sagaal iyo toban sanno oo xarig ah kadib markii lagu helay inuu ka barbar dagaalamayay ciidamada yukrain ee ku sugan gobolka kuruska ee ruushka oo dhaca xuduudda uu dalkaasi la wadaaga yukrain go'aankaas oo ay london si adag u cambaaraysay ninkan oo lagu sheegay magaciisa james anderson oo laba iyo labaatan jir ah ayaa lagu soo ogay dacwad ah inuu ahaa calushii uu shaqaysta ka barbardagaalamaya yukrain maxkamadda ruushka ayaa sheegtay in eedaysanaha uu qirtay eedaynta lagu soo ogay islamarkaana uu sababo dhaqaale dartood ugu biiray safka ciidamada yukrain geesta kale dalka ingiriiska ayaa si adag u cambaareeyey xukunka maxbuuskaas isagoo sheegay in la soo saaray eedeymo been abuur ah waxa uuna intaa ku daray inay xiriir dhow la yeelan doonaan qoyska maxbuuskaas ayna la garab istaagi doonaan taageero qunsuliyadeed ruushka ayaa marar badan xukun ku riday ajaanib ka barbardagaalamaysay ciidamada yukrain oo lagu eedeeyey inay yihiin calooshood u shaqaystayaal oo aysan ahayn mutadawiciin dad ayaa ku dhaawacmay duqayn ka dhacday waddanka kuuriyada koonfureed ciidamada cirka ee dowladda kuuriyada koonfureed ayaa maanta ku dhawaaqday in tiro dad shacaba ay ku dhaawacmeen duqayn ay geysatay diyaarad nooceedu yahay f mins lix iyo toban ilaa siddeed gantaal ayay sheegtay inay si qaldan u tuurtay diyaaraddan oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee kuuriyada koonfureed xilli ay ku guda jirtay tababar waxayna la hareer martay halkii loo asteeyey inay toogato iyadoo kolkaasoo ay dad shacab ah haleeleen bambooyinkii ay tuurtay tirada dadkan waxyeeladu gaartay ayaa lagu sheegay inay yihiin siddeed ruux waxayna ku dhaawacmeen gantaaladaasi ay diyaaraddu tuurtay wararku waxay intaasi ku darayaan in diyaaraddu ay gantaaladan u riday si ka baxsan habkii dabiiciga ahaa ee lagu yaqiinay maadaama ay tababar ku jirtay xukuumadda cusub ee suuriya oo magaalo ka tirsan gobolka darcaa kula dagaalamaysa kooxda ka tirsan nidaamkii nuseeriga ee laga adkaaday dagaal aad u xooggan oo hubka culus la isku adeegsanayo ayaa tan iyo maalintii shalay magaalada assanamayn ee gobolka darcaa oo dhaca koonfurta suuriya ku dhex maraya ciidamada xukuumadda xilligan ka jirta suuriya iyo qaar ka mida maleeshiyadii nidaamkii nusayriga ee talada laga tuuray kooxda nusayriyada ah ee ka hartay nidaamkii hore ayaa hub ku haysata mid ka mid ah xaafadaha magaaladaasi oo uu dagaalku ka soconayo waxayna dirirta haatan socota ka bilaabatay weerar ay soo qaadeen kooxdan oo la sheegay inay halkaasi kula jiraan hub ay qayb ka mid a horay ugu wareejiyeen dowladda cusub ee halkaasi laga dhigay dagaalka ayaa ah mid weli soconaya waxayna ciidamada xukuumadda suuriya gacanta ku dhigeen islamarkaana xabsiga u taxaabeen sagaal ka mid a askartan oo laga soo qabtay magaalada asanameyn ee gobolka darcaa maleeshiyadan ka haray nidaamkii shiiciga ah ee laga golroonaaday ayaa gacanta ku dhigay hubka ay lahayd firqada sagaalaad ee ciidankii bashaar al asad waxayna xukuumadda cusub u sheegeen inay isa soo dhiibi doonaan halka hubka qayb ka mid ahna ay horay u dhiibeen hase ahaatee tan iyo xilligaasi ma aysan isa soo dhiibin wadahadallo ayaa laysku dayey in lagu dhammeeyo xaaladan dagaal si loo badbaadiyo dadka shacabka ah hase ahaatee waa ay socon waayeen waxayna kooxdani gaashaan ka dhiganaysaa dadka rayidka ah iyadoo aan u oggolayn inay ka fogaadaan goobtan dagaal wararku waxay sheegayaan in kooxda lagu go'doomiyey xaafadda ay ku jiraan islamarkaana lagu garaacayo hubka culus qaar ka mid a maleeshiyadii nuseyriyada oo ka haray suuriya ayaa weli ku dhuumaalaysanaya qaybo yar oo ka mida waddanka waxayna mararka qaar ku kacayaan falal ka dhan ah amniga dalkaas maadaama ay haystaan hubkii ay la baxsadeen imaarada islaamiga ah ee afghanistaan ayaa lacag la'aan ka dhigtay korontada ku jirta masaajidda dalkaas iyo xarumaha ay ku shaqayso dowladda waddanka afghanistaan oo ay ka jirto xukuumad ilaalinaysa diinta iyo dalka dadkeedana wax u qabanaysa ayaa wuxuu marba marka ka dambaysa sannado yar gudahooda ku tallaabsanaya horumarro kala duwan kadib markii meesha laga saaray xukuumaddii reer galbeedku wateen ee shacabka waddankaasi dhibaatooyinka kala duwan ku haysay afhayeenka imaarada islaamiga ah ee afghanistaan dabiixullah mujaahid ayaa sheegay in amar ka soo baxay amiirka imaarada sheekh mawlabi haybatullah lacagihii korontada ee laga qaadi jiray looga dhaafay masaajida dalkaasi iyo xarumaha dowladda ay ku shaqayso amarkan oo si toos a uga soo baxay heybatullah ayaa fulintiisa si joogto ah loo kormeeri doonaa waxaana laga ilaalinayaa korontada masaajidda in loo isticmaalo goobo kale arrintan ayaa ah mid ku dayasho mudan oo muujinaysa inay afghanistaan ka dhalatay dowlad ilaalinaysa diinta islaamka ee ay haystaan kana shaqaynaysa danaha dadka muslimiinta ah maleeshiyada r s f oo duqayn la beegsatay xarunta tamarta umudabakir oo korontada siin jirtay dhowr gobol oo ka mid ah suudaan xarunta laga dhaliyo korontada ee umudabakir oo ku taalla gobolka wilaayada anniil al abyad ayay maleeshiyada r s f la beegsadeen duqayn loo adeegsaday daronis taasoo sababtay in saamaynta korontola'aanta laga dareemo dhowr gobol oo ay xaruntu adeega tamarta siin jirtay duqaymahan ku dhacay xaruntan ayaa ah kuwo soo lalaabtay tiro saddex jeer ah sida ay sheegtay dowladda suudaan waxayna sababeen in qaybo xarunta dab uu ka kaco oo ay gubtaan saamayntii ka dhalatay duqaymahan ku dhacay xarunta ayaa keentay inay lumiso wax soo saarkeedii boqolkiiba toddobaatan iyo shan taasoo dhalisay saamayn xooggan oo xagga korontada ah xaruntan tamarta ee la duqeeyey ayaa ah mid aad u weyn oo korontada siin jirtay gobollada alqurtuum aljasiira niil al abyad iyo qaybo ka mid ah gobolka kurtufaan
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida oo idinkaga imaanaya idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan qaybihiisa dhexe ayaana isla maraynaa markanna muddo ku siman saddex iyo labaatan sana ayuu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wadiyey faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid marlaarag ah kuwaasoo iyagana dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shaabahayey haddaba si aanu u arina halyeynimadii iyo haldoornimadii ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaara marka laga hadla jaanibka jihaadka iyo halganka ayaynu diyaarinay taxnaan ugu magacdarnay gulsidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jira bisha barakeysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada shanaad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinaya walaalkeena cabdalla mukhtaar
سرت اسألوا التاريخ عن ميمونة
shuraxbiil ibnu xasanah ibnu cabdilaahi ibnu kindah waxaa lagu kunyeeyaa abu cabdulaahi wuxuuna ka soo jeedaa dhulka yemen aabbihiisa ayaa dhintay isagoo aad u yar sidaasi darteed waxaa loogu magacdari jiray hooyadiisa xasanah shuraxbiil wuxuu diinta islaamka soo galay wakhti hore gaar ahaan xilligii maka isagoona ka mid ahaa muhaajiriintii hijrada labaad ku tagay dhulka xabashida wuxuuna ku sharafoobay inuu ka mid noqdo halyeyadii ka hoos dagaalamayey raayada nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam wuxuu ka mid ahaa raggii mas-uuliyaad ka qabtay intii uu noolaa suubanaha salaallahu calayhi wasalam oo wuxuu rasuulka u diray masar si fariin ugu geeyo gaaladii halkaas ku sugnayd wuxuuna rasuulka salaallahu calayhi wasalam geeriyooday iyadoo shuraxbiil ku maqan yahay safarkan fidnadii riddada ee haraysay jasiiratul carab geeridii suubanaha kadib ayuu shuraxbiil ka mid noqday saraakiishii ciidanka muslimiinta ee qamcisay mawjadihii riddada waxaana isaga iyo khaalid ibnulweliid ahaayeen saraakiishii wajahday musaylamatulkadaab iyo tolkiisa banuu xaniifa guushii macrakada alyarmuug kadib wuxuu shuraxbiil horay u sii raacay khaalid ibnulweliid iyagoo ku duulay dhulka ciraaq oo ay ka jirtay boqortooyadii faris
وسطرنا حكايا رائعات بأبطال أبات طامحين بنينا المجد عز kadibna wuxuu shuraxbiil ku soo noqday magaalada almadiina abubakar radiallaahu canhu ayaa mar kale ambabixiyey ciidan uu horkacayay shuraxbiil oo ku wajahnaa dhulka shaam si ay uga mid noqdaan ciidamada muslimiinta ee wajahayay boqortooyadii ruum kumanaanka askariye uu hogaaminayey shuraxbiil ayaa si gaar ah loogu jiheeyey urdun hase ahaatee markii ay ruum isa soo bahaysatay waxay hogaamiyaashii muslimiinta isla garteen in ciidanka la jamciyo hal goobna lagu wajaho ruum doorashaduna waxay noqotay mandiqada alyarmuug khaalid ibnulweliid oo ahaa abaanduulkii dagaalka ayaa fardafullo boqol ah oo uu shuraxbiil ku jiro wuxuu u xilsaaray inay jihooyin kala duwan uga yimaadaan ciidanka ruum si macnawiyaadkooda loo saameeyo waxyeello adagna loo gaarsiiyo قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا أعفة ذكرت في الوحي عفتهم لا يطمعون ولا يرديهم الطمع كم من صديق لهم نالوا كرامته ومن عدو عليهم جاهد dagaalkii alyarmuug kadib wuxuu shuraxbiil sii raacay khaalid ibnulweliid abuu cubaydah iyo yasiid ibnu abi sufyaan iyagoo aaday dhinaca falastiin si ay gurmad ugu noqdaan camar ibnulcaas mandiqad lagu magacaabo ajnaadiin ayayna kula kulmeen ciidanka ruum halkaasna waxaa ka dhacay dagaal ay muslimiintu guusha ku raacday guushan kadib waxay haddana muslimiintu sii aadeen deegaanka fixil halkaasoo ay gaalada ruum ku soo qaadeen weerar kadis ah iyagoo sidoo kale biyo ku furay mandiqada taasoo saamaysay ciidamada muslimiinta laakiin hogaamiye shuraxbiil oo ka mid ahaa saraakiisha muslimiinta wakhtigaasna qaabilsanaa dagaalgelinta iyo iskudubaridka ciidanka ayaa habeen iyo maalin wuxuu u soo jeeday fashilinta iyo qorshayaasha ruum waxaana uu allaah ku sharfay inuu derbi adag uga dhigo ka hortaga shirqoolladii gaalada macrakadii fixil ama faxal kadib wuxuu shuraxbiil u sii ruqaansaday dhinaca deegaan lagu magacaabo biisaan halkaasina waxaa ka dhacay dagaal aan waxba laysku reeban guushana ay ugu dambeyn raacday ciidamada muslimiinta
قد بلغ الراجين فيه منالا لا ننهزم والله يسمع صوتنا والله جل جلاله يرعانا والله جل جلاله
wuxuu ahaa shuraxbiil binu xasanah mu'min alle ka cabsi badan gobonnimo iyo martisoor ku caanbaxay ka mid ahaa kutaabtii qori jirtay waxyiga sannadkii siddeed iyo tobanaad ee hijriyada ayuuna ku geeriyooday dhulka shaam isagoo lixdan iyo toddoba sano jir ah wuxuuna ka mid ahaa shuhadadii daacuunka camuwaas alle ha ka raali noqdo saxaabigan jaliilka ah iyo hogaamiyahan fariidka ah ee ahaa ninkii furtay urdun sidoo kalena qayb weyn ku lahaa jabkii ruum lagu gaarsiiyey dhulka shaam
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan hoos-udhac aad u weyn oo ku yimid dhaqaalaha yuhuudda haddaba maxaa sabab u ah waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdulfataax faarax diiriye isweydaarsiga saamiga suuqyada yuhuudda ayaa laga soo sheegayaa inuu ku yimid hoosudhac weyn oo gaaray inta badan waaxyaha dhaqaalaha waxayna tilmaamtay talaafiif in soddon iyo shan ay hoos u dhacday boqolkiiba hal dhibic toddobo iyadoo ay jirto mawjad wax kala iibsi oo baahsan taasoo saamaysay dhammaan qaybaha kala duwan ee maaliyadda yuhuudda sida uu daawacay wargeyska israa'il kalkas hoos u dhacan ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo saamaynta ka dhalan doonta siyaasadaha cusub ee dhaqaalaha maraykanka oo ay ka mid tahay in canshuuro badan lagu soo rogo badeecadaha laga keeno mexico kanada iyo shiinaha taasoo keentay isbeddel ku yimaada suuqyada caalamka ah iyo kororka cadaadiska dhaqaale ee yuhuudda hoos u dhacan ayaa kusoo beegmaya iyadoo guud ahaan uu sii xumaanayo jawiga dhaqaalaha caalamka halka siyaasadda ganacsiga ee madaxweynaha maraykanka donald trump ay sare u qaadayso cabsida laga qabo hoosudhac dhaqaale oo caalami ah suuqyada yuhuudda kama aysan badbaadin saamaynta ay reebeen cunaqabateynada uu maraykanku kusoo rogay dalalka aan soo sheegnay maadaama saamayntu ay si toosa uga muuqato shirkadaha waaweyn bangiyada tamarta iyo qaybaha tiknolojiyadda taasi oo keentay hoosudhaca kalsoonida maalgashadayaasha iyo kor u kaca mawjadaha sarifka saamiyada saamiga suuqyada yuhuudda ayaa si deg dega looga dareemayaa saamaynta dhaqaale iyadoo hoosudhac weyn uu ku yimid tamarta tiknolojiyadda ah hantida maguurtada ah iyo qaybaha wax soo saarka yuhuudda marka laga hadlayo hoos u dhaca ku yimid qaybta tamarta saliidda ah iyo gaaska ayaa hoos u dhacay boqolkiiba saddex sidoo kale shirkadaha ugu caansan ee yuhuudda ay ka mid tahay della group ayaa dhankeeda waxaa laga dareemayaa hoos u dhac boqolkiiba laba dhibic sideed shirkadda newmed energy ayaa dhankeeda wajahaysa hoos u dhac gaaraya boqolkiiba hal dhibic sideed iyadoo shirkadda nevitas petroleum ay iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba afar dhibic labo halka shirkadda kale ee tamarta petroleum ay iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba labo dhibic lix marka loo yimaado dhanka qaybaha tiknolojiyadda ah ee saameynta dhaqaale ee la kulmay waxaa ka mid ah saamiyada nova kuwaasoo hoos u dhacay boqolkiiba toddobo halka kemtai ay iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba shan taasi oo ka turjumaysa welwelka maalgashadayaasha ee ku saabsan saameynta canshuuraha ee warshadaha tiknolojiyadda yuhuudda geesta kale warshadaha kiimikooyinka ayaa dhankooda la kulmay hoosudhac waaweyn sida warshadda i c l oo hormuudka ah kiimikooyinka iyo biraha laga soo saaro dhulka uu gumaysto maamulka yuhuudda taasoo hoos u dhacday boqolkiiba shan halka israel holdings iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba afar dhibic labo qaybaha maaliyadda yuhuudda ee hoosudhaca ugu weyn la kulmay waxaa sidoo kale ka mid ah bangiyada waxaana dhankooda laga soo tabinayaa inuu soo wajahayo burbur dhaqaale oo xoogan iyadoo bangliumi uu muujiyey koror yar oo ah boqolkiiba zero bontlix ka hor inta aan la soo rogin canshuuraha maraykanka halka saamiga dhaqaale ee banka bolium uu isna la kulmayo hoosudhac baaxad leh oo dhanka dhaqaalaha ah iyadoo canshuuraha cusub ee maraykanku uu dhaqan galay waxaana suuqyada caalamka soo wajahay cadaadis xoogan kaasoo saameyn toos ah ku yeeshay suuqyada yuhuudda gumaysiga ku haysato filistiin maamulka trump ayaa canshuur dhan boqolkiiba shan iyo labaatan kusoo rogay badeecadaha laga keeno kanada iyo mexico taasoo keentay in dalalkaasi ay ka argoostaan si la mid ah waana tan sare u qaaday xiisada ganacsiga ee adduunka arrintan ayaa waxaa berber socday kor u kac ku yimid qiimaha dolarka maraykanka oo gaaray saddex dhibic lixdan iyo kow shiqil lacagta yahuudda taasoo cadaadis dheeraada saartay suuqyada gudaha waxaana ay keentay korarka qiimaha wax soo dejinta iyo hoos u dhac ku yimaada awoodda wax iibsiga macaamiisha iyadoo ay sii socoto cadaadiska dhaqaale ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah kalsoonida maalgashadayaasha ee suuqyada yuhuudda ayaa hoos u dhacay halka mugga ganacsi ee maanta uu gaaray hal dhibic shan bilyan oo shiqil oo qiyaastii u dhiganta afar boqol afar iyo toban milyan oo dollarka ah bangiga habolium ayaa ugu sarreeya suuqyada yuhuudda waxaana lacagtiisa la isdhaafsaday gaaraysaa boqol konton iyo laba milyan oo qiyaastii u dhiganta afartan iyo laba milyan oo dollar waxaana ku xiga bangi alium oo lacagtiisa ay bulshada isweydaarsatay gaaraysa boqol labaiyo labaatan milyan taasoo qiyaas ahaan u dhiganta soddon iyo saddex dhibic siddeed milyan oo dollarka maraykanka ah suuqyada yuhuudda ayaa u muuqda inay ku sii socdaan xilli adag iyadoo la filayo in xiisadaha ganacsiga caalamiga ay sii wadi doonaan inay saameyn ku yeeshaan waxqabadka dhaqaalaha maxalliga ee sahaynada falanqeeyaasha maaliyadeed ayaa ka digaya in xiisadaha ganacsiga ee sii socda qarashka soo dejinta oo sareeya qarashka amaahda oo kordhay iyo heerka sare ee dulsaarka ay keeni karaan hoosudhac kale oo ku yimaada suuqyada kaasoo cadaadis dheeraad ah saaraya ganacsiga iyo macaamiishooda ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله